alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed xadiiska caaisha aynu soo aragnay inii laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub baan masale markaa waxaa markaa muhima kusii daraya sidaas waxaa weeye aayadda oo laba qowl ku sugnayd waxaa markaa jirta sababnasuul yacni marka la soo wariyey oo marka aynu tilmaannay inuu daciif yahay waa sidaynu u sheegnay waa daciif yaziid ibnu abi xabiib ayaa soo warinaya marka kaasi waa daciif horaynu usoo sheegnay hadduu asixi lahaana labada markaa tafsiir ee lagu fasiray mid ahaan buu markaa quweyn lahaa oo in looga jeedo markaa masaajidada inaan la gelin mawaadicu salaa iyadoo la janaabo qabo inaan la gelin kaasu quweyn lahaa laakiin ma asixina waa daciif oo irsaal baa ku sugan waxaa jira laakiin sabab nuzuul kaloo aynaan tilmaamin sabab nuzuulkaasi waxaa weeye cali bn abi aalib ayaa waxa uhi unzilat hadihi alaayatu fi lmusaafiri aayaddan waxaa lagu soo dejiyey buu cali bna abi aalib yidhi musaafirka ka sadcaalka ah walaa junuban ilaa cabiri sabiilin xataa takhtasilu qaala idaa ajnaba falam yajid ilma'a tayamama wasallaa xataa yudrika alma'a faida adraka alma'a iqtasala rawahu lbayhaqiyu wabnu jariir fii tafsiirih wasaxa sanadahu alalbaaniyu fi lirwa markaa sabab nuzuulkaasi waxa uu tilmaamayaa labadii markaa qowl aayadda lagu fasiray kii aynu markaa arjaxnay ayuu markaa isaguna markaa yacni quweynaya oo sabab nuzuulka aayaddu ku soo degtay inay ahayd walaa junuban ilaa cabiri sabiilin xataa takhtasiluu ruuxii markaa waxa weeye musaafirka ahaa ee janaabadu ku dhacday in kaa markaa looga jeedo oo hadduu biyo waayo uu gagabaysanayo markaa sidaas aawadeed qowlka markaysa waxaad markaa ibnu kasiir iyo markaa ibnu jariir iyo ay arjaxayaan tafsiirkooda yacni sababnuzuulka cali bn abi aalib ka asaxay ayaa khilaafsan marka maadaama sababnuzuulka saxiixii sida kale ku soo arooray wuxuu noqonayaa raajixa aayaddu yacni khilaafa maa rajaxa shaykhaan yacni ibnu jariir iyo ibnu kasiir siday arjaxeen sida khilaafsan ayuu noqonayaa markaa sawaabku ama raajixu uu noqonaya waana sida aynu tilmaanay waxaa kaloo jirta mas'ale loo deliishaday yacni markaa dumarku caadada qabaa inayn markaa waxa weeye masaajidda soo gelin waliyactazilna almusalla axaadiista sixaaxa ku taallee tilmaamaysa meesha lagu tukanayo ciidda ha ka dheeraadaan laakiin taasi waxa weeye kuma tacalluqdo sida raajixa ah ee musallihii in la siiyey xukun masaajid oo la leeyahay inay soo gelin ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa dadka tukanaya yoynay ku cidhiidhiine meesha ha u waasiciyaan oo ha u banneeyaan baa looga jeedaa marka masaladiinu ka hadlaynay calaaqa lama laha marka tayamumka waxaa inoogu dambeeya xadiiska camaar xadiiska camaarna si fiican buu markaa tayamumka uu yacni markaa u fasiray ama u caddeeyey waxaa kaloo xadiiska camaar laga qaadanaya ruux hadduu janaabo qabo oo u biyo waayo inuu gagabaysanayo gagabaysigu ku filan yahay sidaas yadaa ayuu tilmaamaya xadiiskuna waxa uu markaa yacni qisa ayaa ku sugnayd oo camaar ibnu yaasir waxa uu yidhi cumarow mar baa innagoo wada soconna ayaynu labadeennuba isku ixtiraamnay markaas adigu maa tukan buu ihi salaaddii oo markii waxaa biyana aad weyday gagabaysigana aad u qaadatay waysadow in loo sharciyeeyey salaaddii adigu maa tukan inaad macduur tahay baad u qaadatay aniguna waxa weeye waxaan u gelgelimaystay sida waxa weeye neefka xoolihii u gelgelimaysto neefka geelaahi u gelgelimaysto sidaas oo kale aan aniguna u gelgelimaysto nebigaan u nimi sala allahu alayh wasalam arrintii baynu sheegnay markaynu sheegnay ayuu nebigu sala allahu alay wasalam sidaa igu yidhi sidaa inagu yidhi cumar qisadii uu xasuusiyey camaar waa xasuusan waaye dabeedna wuxuu yidhi camaar oo ilaahay ka baq waxaad sheegayso anuu garan maaye ilaahay ka baq markaasuu yidhi sidaasay ahayd laakiin haddii waxa weeye adigu aad tidhaahdo ha ka warramin waa sheegin waa afkaygaan haysanayaa sheegi maayo yacni wuxuu saa u leeyahay markaa waxa uu ahaa amiiruulmu'miniin ayuu ahaa hadday noqoto markaysagaa gaadhsiinna waxa weeye dee gaadhsiintii wuu sameeyey oo waa kaa sheegay marka waxa weeye dee ummadda kale uula siman yahay marka sidaas aawadeed haddii aad tidhaahdo marka adigu afkaaga hayso ha sheegin anigu waxa weeye dib u sheegi maayo maya waxba kuu diidi maayo buu yihi markaysagaa waxaad ka weli yeelataan kaaga weli yeelayna ha yeeshee cumar ibnukhadaab wuxuu odhan jiray waagaa dambe lafteeda ruux hadduu janaaba ku dhacdo yacni markaa waxa weeye ma tukanayo taa lafteeduna markaysagaa sidaa camaar sheegay qarinay u tahay marka calaa kulli xaal sawaabku waxa weeye waa janaabada lafteeda in markaa laga gagabaysan karo haddii biyo la waayo waana sida xadiiska camaar uu markaa sariix ku yaho ku cadiyay waana xadiis saxiixa amaa xasuusadka uu markaysagaa yacni cumar xasuusan waayo xadiiska markaa waxba naqdin mayso yeeli mayso waayo markaa bini aadamku dee wax buu ilaawaa marka waxaa weeye ilow shiyaa wax u ilaaweyna xujo ma aha oo cilmi ma aha cilmiga waxaa markaysaga xasuusadka iyo garashada la garto man xafida xujatun calaa man lam yaxfad ka markaa waxa weeye xafiday baa xujo ku ah kaan xafidin marka sidaas aawadeed yacni janaabadii lafteeda in laga gagabaysanayo haddii biyo la waayo ayay markaa mas'aladaasina saa tahay oo marka biyo la waayo janaabadii marka laga gagabaysanayo ma waxay u baahan tahay laba gegebo inuu la yimaado mise hal gegebo keliyaa ku filan xadiisku laba gegebo lama sheegin sidaasaa kugu fillayd inaad samaysaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam marka haddii laba goor in markaa la gegabaysto ay too marna janaabada laga gegabaysto marna weysadii loo gegabaysto nebigu waa sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam mar haddaynay taasi dhicin in hal mar uu la gegabaysanayo oo janaabadii iyo weysadii labadaba kaaga filan tahay wayse jabkii labadaba kaaga filan tahay ayay markaa kutusinaysaa oo xadiiskaasi uu kaloo yani u sarix ku yahay xadiidka boqol iyo lix iyo soddon wacan jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma waxaa laga soo wariyey jaabir oo in cabdilaahi ilaah raalliha ka noqda isagii aabiibe fi rajuli ninkii inuu ka yidhi alladii shuja la dakray siiqadu waxay u egtay isagu hadalka inuu yidhi mana ahayne nebiga sala allahu alayh wasalam buu ka warinayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam ninka la dakray ka yidhi inuu nebigu ka yidhi ninkii la dakray ayuu soo wariyey jaabir bni cabdillaahi oo fakhtasara maydhay oo fa maata dabeedna dhintay ruqsad maya helaysaan buu yihi markaasa idha maya waxba ku heli mayno ee maydho waa maydhay dabeedna markaa waa ka raacday markaasuu yihi innamaa kaana yakfihi in kaleba maaha waxaa ku filayd an yatayamama inuu gagabaysto wayacsiba calaa jurxihi nabarkiisa wax ku xidho khilqatan uu ku xidho markaa maro uma yamsaxa calayha dabeedna uu masaxo korkeeda wayaqsila saa'ira jasadihi jidhkiisa kalena uu maydho sidaasaa ku filay alaa sa'aluu idaa lam yaclam rawaahu abu daawuuda bisanadin fiihi dacfun abu daawuud baa wuxuu ku wariyay sanad taagdarra ku sugantay wa fiihi ikhtilaafun calaa ruwaatih waxaana ku sugnayd khilaaf ruwaaddiisa la isku khilaafay xadiidkan jaabir waxa markaa waa xadiis daciif ah waxaa ku jira in layahay zubayr ibnu khurayq daara qudni waxau ihi ninkaasi laysa bilqawiyi ninkaasi qawi ma ah ibnu sakan inkastoo uu xadiidka markaa saxiixiyey isagoo sidaa isugu dhan ha yeeshee markaa waxa dhacday in marka ay yani daciifiyeen marka culamo badan waxaana jira xadiidku markaa yani dariiqyo kale oo uu leeyahay oo waxaa laga soo wariyey ibnu cabbaas laftiisa xadiiska waa laga soo wariyey ibnu cabbaas laftiisa xadiiska waa laga soo wariyey marka ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey ana rajula ajnaba fii shitaa'in fasa'ala faumira bilgusli faاktasla famaata wadukira dalika linabiyi salى اllahu alayh wasalam faqala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam ma lahum qataluuhu qatalahum اllahu halaaثa qad jacala allahu asaciida aw itayamuma طahuura xadiidkaasi markaa ma sheegin wax kale oo la samaynayo ee inay gegebo keliya ku fillayd inuu gegabaysto keliya inay ku fillayd ayuu xadiidkaasi tilmaamaya akhrajahu alxaakimu wabnu khusayma wabnu xibbaan waxaa soo saaray xaakim iyo ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan waxaa saxiixiyey ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo xaakim dahabina waa ku waafaqay culamo kaleoo isku quwaysay laftoodu waa jiraan oo waxa uu leeyahay markaysagaa turuq dariiqyadaas marka waxaa weeye qadarka tilmaamaya in xubnaha inta kalena la maydhayo meesha nabarkana la masaxayo ziyaadadaas waxaa la gaar noqday zubayr ibnu khurayq oo daciif ah sidaas aawadeed ziyaadadaasi wax shaahida ma laha laakiin inuu gagabaysanayo nebiguna sala allahu alayh wasalam hadalkaa yidhi ala sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu sidaas iyadaa inuu ku yidhi qataluuhu qatalahum allah laa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su'aalu qad jacala allahu saciida aw itayamuma tahuuraa sidaas inuu ku yidhi iyadu markaa dariiqyo kala duwan bay ka soo aroortay sidaas aawadeed dariiqyada ay ka soo aroortay lafteeda ayay isku quwaynaysaa oo ay markaa tahay waxa weeye xadiidku xasanun ligayrih uu markaa noqonaya sheekh albaanina markaa samarulmustataabka iyo tamamulminahaba waxa uu ku sheegay yacni markaa qadarkaas gagabaysiga sheegayaa inuu markaa isquweynayo oo dariiqyada markaysa waxa markaa laysu geynayo oo uu noqonayo markaysaga waxaan xasanun ligayrih uu markaa noqonayo meelaha qaarkoodna saxiix baabuu ku tilmaamay marka waxaa weeye calaa kulli xaal xadiidka markaa fiqiga masalada uu sheegaya haddii loo soo noqdo waxa uu tilmaamayaa ninkii nabarra ay ku sugan yihiin oo nabarkii markaa biyaha uga baqa inuu waxa weeye markaa wax dul saarayo ama markaa waxa weeye inuu wax ku xidhayo waxaa markuu ku xidho dabadeedna jidhka inta kalena inuu maydhayo yani markaa meeshaasna markaa korkeeda inuu masaxayo kabniyaha korkiisa ama marka waxa weeye waxa markaa saaran lagu markaa daboolay balastarkiiya waxa la midkaa korka in laga masaxayo korka in laga masaxayo gegabaysina uu raacinayo laakiin maadaama aynu sheegnay xadiidka isagoo sidaa u wada socda inuu markaa daciif yahay ibnu xajarna uu tilmaamay sanadka in dacfi ku sugan yahay yani daara qudnina uu sheegay markaysaga xadiidka yani waxa markaa zubayr ibnu khurayq baa la gaar ah oo cid kaleoo soo warisay markaysaga ma jirto bimacnaa kamaalkiisu u jeeda isaguna qawi ma ah oo isaguna daciifiyey waxa marka uu yahay in gagabo keliya uu ku kaaftoomayo oo xadiidka qadarka kale markaysagaa la quweeyey wuxuu noqonayaa ninkaasi inuu gagabo keliya ku kaaftoomayo waa gagabaysanaya waa gagabaysanaya laakiin saxaabada qaarkood baa laga soo naqliyey inta wax lagu xidho in dabeedna markaa lagu samaynayo waxa kalena inta la maydho isagana korka laga masaxayo bacdu saxaaba ama saxaabada qaarkood baa sidaas iyadaa laga soo raray inuu cabdillahi bni cumar markaa yahay baan filayaa saxaabiga markaysagaa laga soo raray marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiidka markaa ibnu cabbaas waa xadiidkan markaysaga waxaa ariiqa kale loo soo wariyey waxaa markaa u waafaqayaa yacni markaa qur'aanka oo inoo tilmaamay in markaa la gagabaysto haddii markaa waxa weeye xanuun jiro wa in kuntum mardaa aw calaa safarin yacni waxa weeye kuwii markaa bukay waa lagu sheegay markaa gagabaysiga oo inay gagabaystaan markaysaga waa lagu tilmaamay marka sidaas aawadeed yacni tayamum inuu ku kaaftoomayo ayaa aqwal qowleyn ah labada qowl yacni gagabaysi inuu ku kaaftoomayo ugu fiican baabka ku saabsan almasxu cala aljabiirana wax ka asaxay oo ku suganba ma jiro waxba kama asix xadiiska markaynu sheegnay tayamum keliya inuu saxiix yahay oo qadarkaasi u sugnaaday wuxuu daliil u yahay yacni qofkii xanuun hadduu markaa yani u yani maydhan kari waayo ama nabarro iyo wax la mid ah inuu gagabaysanayo oo gagabaysi ku kaaftoomayo waana inagii soo sheegnay cidda markaa gagabada markaa isticmaalaysa waa ciddii biyaha markaa yacni awoodi kari weyday ama sharci ahaan ama markaa waxa weeye xis ahaan biyihii bay weyday ama sharci ahaan bay u isticmaali kari weyday oo waxay sidii biyuhu darar badan bay ku keensanayaan xadiidkii camru bnu caas aynu soo sheegnayna waxa weeye isaguna sidaas waa tilmaamaya gagabaysiga isaguna markaa waa sheegaya inuu waxa weeye gagabaysanayo ruuxii markaysagaa biyaha ka baqay laakiin waa inuu yahay khawfkaasi mid haalibu danni ku dhisan oo ma aha markaysa waxaan markaa qofku in yar hadduu markaa qalbigiisa ka dareemo oo is yidhaahdo warar ma biyi wax ku yeelaan laakiin danni haaliba aynay ahayn inuu biyihii ka tegi karo oo gagabaysan karo maaha ee haalibu danni waa inay tahay in waxa weeye biyahaasi markaa darar ay u keensanayaan oo waxyeelayaan waa inay markaa haalib tahay waxaa kaloo ah marka aynu usii idaafaynaynaa maadaama baabu tayamum marka aynu ku jirro xaaladaha yacni markaa biyaha aan la isticmaalaynin haddii sidoodaba biyihii nuurigoodaba la waayo amaba marka isaga aad gaari kari weydo sida cadow inuu kaa hor joogo markaa biyihii ama waxa weeye ceelkii waa dul joogtahay laakiin waxaad darsata ayaan jirin kumana daadegi kartid waxalla waxaad darsatana ma jiraan waxaad ka dhigantay biyihii inaad weyday waanaad gagabaysanaysaa wakadalik xaaladaha kale markaysaa waxaa la midkaa waxa weeye biyihii haddii markaa darar inay kuu sababayaan oo dhibaato markaa weyn ay kuu sababayaan haalibu danni ay tahay iyadana saasi leeg waad gagabaysanaysaa waxay ka dhigan tahay in markaa biyihii aad weydo kale ay ka dhigan tahay almuncadimu sharcan kalmuncadimi xisa baa la yidhahdaa waxa sharci ahaan loo waayey waxay ka dhigan tahay sidii xisi ahaan in loo waayey oo aanad markaysaga waxaan markaa haynin oo kale ay ka dhigan tahay waxaa kaloo ka mid a suwarka la gagabaysanayo biyo yar buu haystaa oo aan markaa ku fillayn oo waxa weeye biyaha yar waxa markaa yacni jidhka qaarkii ayuu ku maydhi karaa maydhashaana ku waajibtay laakiin waxa weeye jidhkii u wada gaadhi maayaan xaalka noocaasa waxa uu samaynayaa inta biyuhu ay u gaadhaanna waa ku maydhayaa inta kalena waa u gagabaysanaya waayo nebigu waxau ihi sala allahu aleyh wasalam idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum haddaan wax idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya ilaahayna waxau ihi fattaquu llaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan marka sidaas aawadeed yacni biyuhu intay u gaadhaanna waa markaysa waxaan markaa waa ku maydhanaya hadday weyse tahayna biyuhu intay u gaadhaan buu ku weysaysanaya biyuhu intay u gaadhaan ayuu ku weysaysanaya isagoo tartiibtii u raacaya oo siday u kala horreeyaan u kala wada inta kalena waa u gagabaysanaya bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen beddelka iyo mubdalu minhuga lama kulmiyo marka sidaas aawadeed mar haddii waxa weeye wax u gaadhaa aynay jirin jidhkii oo dhan ama intii ku waajibka ahayd wax u wada gaadhayaa mar haddaanu jirin waxay ka dhigantay biyihii inuu waayey dabeedna wuxuu u intiqaalayaa yacni wixii bedelka ka ahaa liannahu laa yujmacu bayna albedeli waalmubdali minhu yacni bedelka iyo ka laga bedelay yacni labadaa lama kulmiyo yacni sidaas iyada ah ayaa culammada qaarkoodna ay yidhahdeen masaa-isha kale ku tacalluqda waxaa ka mid ah baabka tayamumka xadiiskii aynu soo maray ee tilmaamayey waxa weeye labadii nin ee markaa gagabaystay ee salaaddii tukaday ee dabeedna biyaha helay waxa xadiiskaasi daliil u yahay inaan markaa dib loo dhigaynin salaadii ilaa aakhiri lwaqti ilaa waqtiga markaa halka ugu dambaysa oo fuqahada qaarkood halka ay yidhaahdaan waa u kaadinayaa oo salaaddii marka waktigeedii mudayiq noqdo inta kale wuxuu baxnaaninayaa biyo oo salaadda waktigeedii markuu cidhiidhi noqdo oo markaa waxa weeye inay baxdo ay halis u tahay markaasuu gagabaysanayaa qowlkaasi inaanu saxiix ahayn ayaa xadiiskaasi daliil u yahay sida uu daliilka ugu yahayna waxay tahay haddii la yidhaahdo waxa weeye ilaaba ilaa waa inuu salaaddii dib u dhigaa oo aakhirulwaktiga dee labada nin salaadii waktiga markii ugu dambaysay dib ugumay dhigin ee waktiga dhexdiisii bay tukadeen dabeedna biyay heleen waktii lagu tukado oo salaaddii weli baaqi tahay baa soo hadhay dabeedna ninkii kale waa kaa weysaystay dabeedna tukaday salaadana goortuu tukaday waktiga gudihiisii weeyey ilaa haddii waktigii markaa dabadda ay ka tahay waa la sheegi lahaa nabiguna sala allahu alayh wasalam waa u taqriiriyey oo kuma odhan maxaa salaadda dib ugu dhigi weydey oo akhir waktiga u tukan weydey marka waxay daliil u yahay inaan marka waxa weeye waktiga markaa inta ugu dambaysa in dib loogu dhigaa inayna markaysaga waajib ahayn xadiidka markaa boqol iyo toddobiyo soddon wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ibnu cabbaas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi min asunnati sunnaday ka mid ahaatay anlaa yusalliya arajulu ninku inaanu tukanin yacni qofkuunbaa loo jeedaa bitayamumi gagabaysi inaanu ku tukan ilaa salaatan waaxidatan salaad keliya mooyaane uma yatayamamu dabeedna waa gagabaysanayaa lisalaati luqraa salaadii kalena waa u gagabaysanaya rawaahu daara qudniyu biisnaadin daciifin jidda yacni daara qudni baa soo wariyey sanadka uu ku soo wariyey waa sanad aad iyo aad u daciif u ah waa sanad yacni dacfigiisuu daran yahay waxaa ku sugan nin la yidhaha xasan ibnu cumaara albajali ibnu xajar waxa uu yidhi daciifun jidda halkana sanadku xukumo daciifun jidda buu yidhi waxaanu marka waxa weeye kutubta kale rijaalka uu kaga hadlana uu ku yidhi waa daciifun jidda waxaa kaloo markaa xadiiska markaa daciifiyey daara qudni iyo bayhaqina markaysaga waa daciifiyeen oo waxay sheegeen markaysaga markaa inuu xadiisku daciif yahay xufaad kaloo badanna waa daciifiyeen yacni xadiis kaleoo marfuuca u markhaati kacayana lama hayo amaa mas'alada marka uu sheegayo hadduu asixi lahaa wuxuu xujo ku noqon lahaa laba salaadoodoo farala inaan lagu tukanin gagabaysigii oo salaad kasta oo farala in loo gagabaysanayo ayuu xadiisku xujo ku noqon lahaa oo loo daliishan lahaa siduu xujada ugu noqon lahaana waxay tahay hadduu asixi lahaa min asunnati baa la yidhi saxaabiguna waxa uu yidhahdo min asunnati waxay leedahay xukmi rafci oo saxaabigu hadduu yidhaha sunnihii caynkaasaa ka mid aha sunnaha uu jeedaan waa sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam marka waxay ka dhigan tahay inuu yidhahdo nebigaa yidhi maadaama xadiisku uu yahay daciif xukum sharcigana aan laga qaadanin marka xadiis daciifa waxay isweydiin le masalada xukumkeedu maxay tahay masalada waxaa ku sugan laba qowl qowl odhanaya salaad kasta oo farala waa loo gagabaysanayaa in laba salaadood laguma wada tukan karo oo saxaabada qaarkood laga soo wariyay cabdillaahi ibni cumar waxaa markaa bayhaqi ka soo wariyey yutayamamu likulli salaatin wain lam yuxdis ama yatayamamu waa gagabaysanaya yatayamamu likulli salaatin wain lam yuxdis waa gagabaysanayaa salaad kasta waa u gagabaysanaya yaanu markaa wayse jabinbe bayhaqina waxa u yihi isnaadkiisu waa saxiix bayhaqi waxaa kale uu yihi mukhaalif saxaabada ah oo marka cabdillaahi ibni cumar mas'aladaa ku khilaafsan lama oga oo annagu ma ogin sidaas aawadeed asarka cabdillaahi ibni cumar ayay markaa xujaysteen oo markaa ay daliishadeen oo maadaama mukhaalif saxaabo aan la ogeyn yacni waxay noqonaysaa bay yidhahdeen xujo ayay noqonaysaa in la raaca ay markaa laazim tahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya markaa nusuusta dawaahirtooda ayaanu daliishanayna waxaanay tahay gegabadu maadaama ay tahay mansiladii tahaarada marka ay joogto wax alla wixii markaa tahaarada ama weysadu ay qaban jirtay oo dhan gagabaysigana waa lagu qabanaya wixii lagu kala farqinayaa daliil bay u baahan tahay ay waajib tahay in la raaco haddaan lahay nin daliil ay waajib tahay in la raaco waxay noqonaysaa markaa in lagu camal falo yacni wax kasta oo markaa waxa weeye weyse markaa lagu qaban jiray in markaa gagabana lagu qaban karo axaadiistuna waxay ku magacawday tahuur bay ku magacawday asaciidu tahuuru lmuslim yacni muslimka markaysaga waa wuxuu ku tahaaro qaadanay wain lam yajid ilmaa cashara siniin marka maadaama markaysagaa tahaaro ay ku magacowday uuna nebigu sala allahu alayh wasalam uu sidaas markaa ku sheegay oo marka waxa weeye qowlu wajucilat liya alardu masjidan watahuura wajucilat turbatuhaa lanaa tahuura wajucila turaabu liya tahuura dee inay markaysa waxaan markaa mudahir tahay oo ay markaa kala mid tahay wixii aan daliil loo haynin ay markaa waysada kala mid tahay baa laga qaadanaya sidaas yadaabaa markaysagaa laga qaadanaya marka waxa weeye dawaahirtaa marka la eego waxaa raajixa marka waxa weeye in markaa salaadihii wuxuu doono inuu ku tukan karo waxay kala cuskadeen markaa yani ictibaarka xaggiisa laftiisa waxay ka daliishadeen qofka waxa waajib ku ah salaadii markay soo gasho inuu markaa weyse eego weyse waayey markaa inuu markaa gagabayso marka hadduu salaad kasta oo faralaba inuu markaa baadho markaa biyo oo markaa yani biyo u yani markaa isku dayo biyo inuu helo ay saaran tahay waxaa ka dhalanaysa gagabadii inay buraysa bay yidhahdeen adigu intaasay markaa isu geeyeen laakiin sunnayaasha waa la ysla ogolyahay wuxuu doono oo sunnayaala inuu ku tukan karo asarka laftiisa ibnu cumar ishkaal baa lagu soo arooriyey ishkaalka lagu soo arooriyey waxay tahay ibnu turkumani ayaa jawharunaqiga marka uu yani bayhaqi asarkaa daliishaday yatayamamu likulli salaatin wain lam yuxdis ayuu wuxuu yihi yani asarka ibnu cumar xujo kuma aha bayhaqiyow waxaanu xujo kuugu ahayn isagu wuxuu yihi likulli salaatin faral iyo sunna labadubana waa salaad marka waxa weeye asarka daahirkiisa haddii la raaco ila salaad farala kuma odhana likulli salaatin buu ku yidhi xataa alna salaaddu ma wadato sidaas aawadeed waxay noqon lahayd in la yidhaha faral iyo sunne yacni midnaba hal mid wax ka badan laguma tukan karo adiguna waxaad leedaho madhabtaadu qabta ad raacsan tahayna in sunnayaasha wuxuu doono ku tukan karo sunnayaashuna waa salaad marka asarkana sidaasaanu xujo kuugu ahayn oo marka waxa weeye aanu masaladaad wadato aanu u sheegayn adigu waxaad leedahay salaad faral ah ayaanu mid wax ka badan ku tukanayn asarkuna wuxuu leeyahay salaadba yacni mid wax ka badan kuma tukan karo marka halkaana farqibaa idinku ku sugan oo asarka ibnu cumar sidaasayda isu waafaqsanayn marka calaa kulli xaal masalada waxaa raajixa in waxa weeye waysadii inay markaa la mid tahay wixii aan daliil ka farqinaya aan la helin sidaas aawadeed yacni markaa salaado wuxuu doono ayay intaynay ka jabin uu ku tukan karaa baabulxayd ay haadaa baabulxaydi kani waa baabkii caadada xadiidka boqol iyo sideed iyo soddon can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxaa laga wariyay ilaha raaliha ka noqda inay tidhi ina faatimata binta abi xubayshin gabadhaas faatime la yidhaahdaa kaanat waxay ahayd tustaxaadu mid markaa dhiiggu markaa yacni ku daa'imo oo dhabar furan markaa dhiiggaa mid lebay ahayd ama shuban dheer ama dhabar furan kolba ka la yidhaahdo erayahaasay ka cabiraan markaa culammadu fa qaala wuxuu yihi rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay ina dama alxaydi dhiigga caadadu damun aswadu waa dhiig madow oo yucrafu yacni waa la garanayaa amaaraadka uu leeyahay baa dhiigaga kale lagaa garanaya ama xagga urta ha ahaato yacni marka ama xagga midabka ha ahaato dhiigaga kale amaaraadkuu ka leeyahay baa lagaga garanaya waxaa loo dabdiyey yucrafu iyo yucrifu yucrafu haddii la yahay waa min alcirfaan waa la garanayaa oo amaaraadkiisaa dhiigaga kale lagaga garanaya yucrifu haddii la yidhaahdo bimacnaa carfi buu leeyahay yacni ur buu leeyahay ina dama alxaydi dhiigga markaa caadadu damun dhiig weeye yucrifu markaysa waxaa markaa ur leh lahu carfun yacni ur buu leeyahay raa'ixo fa idaa kaana daalika hadduu marka uu yahay kaasi yacni marka waxa weeye mid xasilay uu noqdo ama hadduu yahay kaasoo markaa dhiiggaa madoobo xaydka hadduu yahay faamsikii ka hayso oo bimacnaa waxa weeye salaad ha samaynin can isalaati salaada xaggeeda fa idaa kaana alaakharu hadduu ka kale markaysaga uu yahay yacni fa idaa kaana alaakharana waa loo dabdiyey fa idaa kaana hadduu yahay ay huwa dhiigu alaakhara ka kale hadduu yahay haddii kalena waxay noqonaysaa alaakharu laha kaanadu inay taamo tahay bay noqonaysaa fatawada-ii markaa weysayso wasalli tuko rawahu abu daawuuda wanasaa-iyu abu daawuud iyo nasaa-i baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu xibaan ibnu xibbaanna waa saxiixiyey walxaakimu xaakimna waa saxiixiyey wastankarahu abu xaatim abu xaatimna waa xadiiska waa istinkaaray oo waxa uu yihi waa munkar wa rawahu axmed imaam axmed laftiisu waa soo wariya xadiiska xadiiska culammada markaa saxiixisay waxaa ka mid ah yani xaakim iyo ibnu xibbaan sheikhaa inoo sheegay xaakim waxa uu yihi calaa sharti muslim buu xadiisku saxiix ku yahay dahabina waa ku waafaqay ibnu xasmi laftiisu waxa uu yihi xadiiska muxallaa waxa uu ku sheegay inuu saxiix yahay nawowi majmuuca iyo khulaasadaba waxa uu ku sheegay in markaa xadiidku saxiix yahay daara qudni wuxuu uhi ruwaatuhu kulluhum hiqaat mundiri shiikha la yidhahdaa waa taxsiiniyey ibnulqayim waxa uu markaa radiyey tahdiibu sunanka laba shiikhoo labaduba xadiidka ay daciifiyeen waa ibnulqataan iyo abi xaatim ayuu markaa radiyey ibnulqayim oo aad iyo aada u radiyey saniciisaasna waxau ku tusinaya xadiidka inuu quweynayo oo raajic markaysagaa tahdiibu sunanka waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey axmed maxamed shaakir waxaa kaloo xadiidka taxsiiniyey ibnulcarabi waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey albani oo waxau ihi xadiidku waa xasanu lidaati saxiixun ligayri sidaas yadaa buu markaa tilmaamay xadiidku daatadiisa inuu xasan u yahay yacni duruq kale uu leeyahay marka loo geeyana inuu noqonayo saxiixun ligayrih sidaas yadaa inuu noqonayo sheegay jawaabta laga jawaabayo istinkaarka abu xaatim uu istinkaaray iyo tadciifka markaa ibnu qataan uu daciifiyey taadiibu sunankaa loo raajaco xadiidku waxaa inoo tilmaamayaa xagga macnaha yacni dhiigga caadadu inuu dhiigagga kale ka duwan yahay oo dhiigagga kale iyo isaga in farqi u dhexeeyo waa dhiig dhiigagga kale ka madow oo xagga midabka waa kaga duwan yahay dhiigagga kale waa ko waa ta kale ee xagga urtana waa kaga duwan yahay oo ur gaara ayuu leeyahay oo dumarku yaqaaniin ama yucrafu marka leeyahay waa la yaqaanaa bimacnaa waxa weye tacrifu nisaa baa loo jeedaa raggu waxba ka garan maayaan laakiin maadaama markaysagaa dumarku iyaga lagu imtixaanay iyaga ayaa garanaya ayaa laga tilmaamaya sidiisana markaa dhiigga caadadu waa dhiig markaa ka soo baxa ilmagaleenka oo markaa waxa weeye waa dhiig markaa asalnimo iyo markaa sixa iyo caafimaad ku soo baxa oo aan wax cillo oo keensata aynay jirin dhiigga caynkaasa weeye waxaanu ka soo baxa markaysaga qofka dumari markay qaangaadh noqoto laga bilaabo ilaa waxa weeye markaysaa sida qaalibkaa konton markay gaadhayso inayna konton gaadhin o aanu la gaadhinna waa surowdaa ilaa dhowr iyo afartan uu kaga go-ana waa surowdaa marka dhiiggan waxa uu ahaa dhiig marka waxa weeye dumarka yacni markaa weligoodba markaa ka iman jiray asar la soo wariyaa jiro oo tilmaamaya dhiiggu markaa yani caadadu inaanu waagii hore jiri jirin ee dumarkii reer banu israa'iil ilaahay ku imtixaanay laakiin asarka noocaasi waa mawquuf laakiin xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam marka xadiidkaas markaa marfuuc ahi waxa uu ku cadiyo oo ku tusinayaa in dumarka aadamiyaadka ahi ee bini aadamka ahi inay waxa weeye dhiiggan lagu imtixaanay oo mid ka soo bilaabmay reer banu israa'iil aanu ahayn sidaas iyada ayuu markaa kuu tilmaamay marka waxa weeye dhiigga caadadu waxyaalo markaa ku xaraamaa jira marka dhiigga caadadu yimaado qofka dumara xaaraamka ah waxyaalaha muxaramka ka ah waxaa ka mid a salaada xadiidkana waa sheegay faida kaana dalika faamsikii can isalaa faida kaana hadduu yahay ay huwa dhiiggu daalika kaas oo markaa kaa madow ee markaa dumarku ay dhiigga caadada u yaqaaniin ee raa'ixada gaarkaa leh hadduu noocaa yahay salaadda iska daa oo inta uu joogo salaadda ha tukan marka waxa weye qofkii dumar ahayd ee dhiigga caadadu ka yimi salaaddu uma bannaana saas aawadeed cumuumaadka markaa qur'aanka oo aqiimu salaa sheegaya takhsiis baa galo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee ka xaaraantinimaysay qofkii dumar ee caadada markaa heshay salaadda intay caadadu joogto ka xaaraantinimaysay baa khasistay oo ka reebtay yacni intaas markaa ka reebtay qofka dumar ee caadada markaa qabta aayaadka waa laga khasisay oo waa laga reebay haddii dhiiggu waxa weeye sifada kale uu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu amray inuu markaa weysaysato oo ay tukato oo bimacnaa qofkaa dumari inay markaa leedahay xukmu daahiraat dumarka daahirkaa inay la xukum tahay buu nebigu tilmaamaya sala allahu alayh wasalam oo aanu dhiiggani u diidayn salaada ha yeeshee waxay kaga duwan tahay qofka dumar ee kale in waxa weeye salaad kasta ay u weysaysanayso yacni marka waxa weeye inay salaad kasta u weysaysanayso bay kaga duwan tahay axaadiista markaa dambena qaarkood waa ku arki doona watawada'i likulli salaa axaadiista dambe qaarkoodna waa ku arki doona waxaanay samaynaysaa dhiiggana waa maydhaysaa oo raadkii dhiigga markaysaga waa iska maydhaysaa raadkii dhiiggana waa iska maydhaysaa waana weysaysanaysaa ina dama alxaydi dhiigga caadadu damun dhiig weeye aswad wado madow weeyaan oo yucrafu waa la yaqaanaa bimacnaa dumarkaa yaqaano ama raadkiisay ku yaqaaniin ama yucrifu waxa uu leeyahay carfi carfiga waxaa looga jeedaa raa'ixo ur gaar uu leeyahay oo dhiiga kale uu kaga duwan yahay fa idaa kaana hadduu yahay ay huwa dhiiggu daalika ka sifadaa leh hadduu yahay fa amsikii ka hayso cani salaati salaada oo salaadda iska daa inta dhiiggaasii joogo sifadaani fa idaa kaana alaakhara hadduu markaa yani yahay huwa dhiiggu alaakhara ka kale hadduu yahay ee sifadaa aan ka madran fatawada'i weysayso likulli salaatin salaad kasta u weysayso axmed maxamed shaakir waxa uu baraarujiyey tacliiqa uu ku leeyahay rawdatu nadiya waxa uu yihi markaa shawkani xadiidkan markuu ka hadlayay naylawtaarka khata'a hariiba ayuu markaa khata'ay oo waxa uu yidhi markaa abu xaatim xadiidkan wuxuu u istinkaaray xadiidku waxa uu yahay waa min riwaayati cadiy bni haabit can abihi can jaddih yani walaysa licadiyin fii isnaadihi dikrun yani markaa xadiidkanna yani cadi wax markaa xusa looguma sheegin markaa sanadkan laakiin sheikha markaa shawkani waxa uu ku qalday xadiid kale oo xadiis kaleoo cadiyu ibnu haabit can abihi can jaddihi uu soo wariyey baa jira waa xadiis markaa abu daawuud iyo ibnu maaja ay soo wariyeen oo odhanaya tadacu salaata ayaama aqra'iha oo abu daawuud iyo ibnu maaja ay soo wariyeen marka xadiidkaas ayaa sanadkaa lagu soo wariyey marka waxa weye intiqaalu nadar baa sababtiisu ay markaa tahay sidaas iyadaa ayay markaa u dhowdahay inta markaa intiqaalu nadar inay tahay ziyaadadaas anigun baa ku tawdiixinaya xadiidka boqol iyo sagaal iyo soddon wa fii xadiisi asmaa binti cumays asmaa binti cumays xadiiskeedii waxaa ku sugnaa oo cinda abi daawuud xadiiskaasu abi daawuud marka waxa weeye abtiisa ahaaday litajlis ha fadhiisato fii mirkanin sinxi ha ku fadhiisato mirkan waxa weeye waa dharkhasaalka waxaa dharka lagu khasaalaa mirkan la yidhahdaa ijaana waa la yidhahda ijaanatu alijaanatu waa la yidhahdaa mirkanna waa la yidhahdaa litajlis ha ku fadhiisato fii mirkanin yacni dharkhasaal ha ku fadhiisato fa idaa ra'at sufratan hadday markaa aragto yacni midab asfar ah bimacnaa yalow ah hadday aragto yacni huruudi ah midab huruudi ah hadday aragto fawqa almaa'i biyaha korkeeda hadday ku biyaha korkiisa hadday ku aragto faltakhtasil ha maydhato liduhri yacni duhur ha u maydhato iyo walcasri casarka salaada duhur iyo salaada casar guslan waaxidan maydhasho keliya hal maydhasho wa takhtasilu waa maydhanaysaa lilmaqribi waalcishaa'i guslan waaxidan maqribka iyo cishahana maydhasho keliya u maydhanaysaa wa takhtasilu lilfajri guslan yacni waa u maydhanaysaa markaa salaada subaxna maydhashay u maydhanaysaa watawada'u fii maa bayna dalik yacni intaa waxa udhexeeyana waa weysaysanaysaa xadiidka waxaa soo wariyay abu daawuud siduu sheikhuba inoo sheegay waxaa kaloo soo wariyey daara qudni iyo xaakim xadiidkan marka asmaa binti cumays waxaa saxiixiyey xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti muslim dahabi oo ku waafaqay ibnu xasmi oo isaguna saxiixiyey mundiri oo isaguna taxsiiniyey albaani oo isaguna saxiixiyey culammadaas ayaa xadiidka markaa saxiixiyey xadiidku markaa waxau inoo tilmaamaya qofka dumara ee mustaxaadada dhiigga markaa farjiga ka soo baxaa oo qofka dumara farjigeeda ka soo baxaa waxa uu u qaybsamaa saddex noocun buu noqdaa ama waa xayd ama waa nifaaso waa dhiiggii dhalmada ama waa istixaado oo waa dhiig markaysa waxa markaa dhabar furan iska ah saddexdaa qaybood ayuunbuu noqdaa hadduu markaa xayd iyo nifaas ka baaqdo wuxuu noqonayaa istixaaduu noqonaya waana dhiig cillo oo markaysa waxaan markaa ay keentay cilla ay keensatay wy bimacnaa dhiig caafimaad ku yimi ma aha ee waa dhiig cilladi keensatay wey sida axaadiisu ba inoo tilmaamayso markaa qofkii dumar ahayda dhiiggu markaa uu iskaba daa'im yahaye farjigeeda had iyo jeer dhiig ka yimaado oo aanu isba taagin waxaa dhici karta inay iskaga darsanto xaydkii iyo markaa yani istixaadadii marka waxa weeye siday ku kala sooci lahayd ayaa axaadiistan inoo tilmaami doontaa xadiiska dambeaynu markaa kaga sii hadli doonaa axaadiista dambe wuxuu hadda xadiiskan inoo sheegayaa yacni waxa weeye dharkhasaal markaa biyo ku jiraan ha ku fadhiisato hadday markaa yani ku aragto cawliin cawliin yar hadday ku aragto biyaha waxay xisaabinaysaa dhiiggaasi inuu yahay istixaado inuu yahay istixaado inuu yahay ayay markaa xisaabinaysa oo casaan aadoo markaysa waxaan markaa aynay arag ama madow xiga salaad waxay samaynaysaa waa markaa maydhanaysaa salaadaha waxa weeye inay jamciso oo duurka iyo casarka isu keento oo isku wakti tukato maqribkiiyo cishaana ay isu keento oo isku mar tukato yacni fajriga salaada subaxna markaysaa waxa markaa waktigeedii ay tukato sidaas yadaabay salaaddii u jamcinaysa waa loo fudaydiyo waa loo sahlay waayo diintu waa yusri yani marka addiinu yusrun ama ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba maydhashada ay maydhanayso ee xadiiska ku soo aroortay axaadiista dambena waynu ku arki doonaaye waxa weeye ka ay ka maydhanayso dhiiggii xaydka ahaa ay ka maydhanayso mooyaane maydhashooyinka kale waxay noqonayaan markaysaga waxa markaa lilnadbi waa sunanimay noqonayaan sunanimo ayay markaysagaa noqonayaan laakiin salaad kasta waa u weysaysanaysaa bimacnaa wakti kasta oo salaadeed wakti kastay tukanayso waa weysaysanaysaa waxaa markaa mustaxaadada la xukuma man bihi salasu lbawl ninka waxa weeye markaa kaadidu markaa ka socoto ama qofka markaysagaa kaadidu ayna istaagaynin ee kaadiduna ay iska tiftif leedahay ka noocaasina xukumka mustaxaadadu la mid yahay oo kaadidan iska soconaysaa waysada waa jebinaysaa dhiigga istixaadaduna sida raajixa waysada waa jebinaya waysada waa jebinaya marka waxa weeye waktiga salaada waktigeedu soo galo ee uu doonayo inuu tukado markaasuunbuu markaa ruuxaasi u weysaysanaya una soo maydhaya markaysaga xo yani markaa maxalka u maydhaya marka uu maydho hadduu markaa ka boqo in waxa weeye markaa inta uu tukanayo kaadidii inay ka soo baxdo hadduu ka boqo waxa uu samaynayaa markaa ninkii dakarkuu xidhaya maruu soo qaadaya dabeedno markaa waa ku xidhaya si aan intuu tukanayo aan waxba uga soo dhicin maradaasuu ku xidhaya maradaa markuu ku xidhu deedna weysaysanaya deedna deg deg buu u tukanaya si ayna cillo ugu keensan dabeedno maradii waa iska furaya sidaas yada ah ayuu markaa samaynaya qofkii dumarina waxay samaynaysaa wax nadiifa bayaduna markaa waxa weeye hadday ka boqdo in intaa uu ka yimaado ayay ku gufaynaysaa iyaduna maxalka wax nadiifa bay ku gufaynaysaa intay maydho ay wax nadiifa ku gufaynaysaa dabeedna waa weysaysanaysaa dabeedna deg deg bay tukanaysaa labadaba waxa u bannaan kaas kaadidu ka soconayso iyo gabadhaa dhiiggu ka soconayo inay salaadaha salaada duhur iyo salaada casar inay jamciyaan oo isku wakti tukadaan oo ama waxa weeye waktigii duhurkay wada tukanayaan labadaba oo jamcu taqdiim buu ku samaynaya ama labadaba waktigii casarkay tukanayaan salaada maqrib iyo salaada cishana inay jamciyaan baa u bannaan ama waktigii maqribka ama waktigii cishaa labada mid ahaan tukadaan laakiin maqrib iyo casar ma jamcin karaan oo isuma keeni karaan waayo sharcigu sidaa isuma raacinin ee waxa weeye salaaddu siday isu raacdaa xagga jamciga waxa weeye duhur iyo casarna waa israacaan maqrib iyo cishana waa israacaan jamcigaasina wuxuu yahay jamci xaqiiqiya weeyaan ee jamci suuriya ma aha jamci suuriya ma aha culamada qaar baa yidhi waa jamci suuriya waynu sheegi doonaa ra'yigoodu siduu yahay xadiiska xamnaynu ku sheegi doonaa marka sidaas yada ayaa markaa xukumku yani markaa uu yahay xadiiska boqol iyo afartan wa can xamnata binti jaxshin qaalad kuntu ustuxaadu xaydatan kabiiratan xamna waxay tidhi waxaan ahaa markaysagaa mid waxa weeye dhiiggu markaa uu iga furmo oo iska socdo xaydatan markaysaga waxa weeye asalkiisu waa sayalaan waa socosho marka xaydka maxaa xayd loogu magacaabay lisayalaani dami socoshada uu dhiiggu soconayo darteed baa loogu magacaabay marka hadda xaydaa la yidhi istixaadaana loo jeeda kuntu ustuxaadu waxaan ahaa markaysaga waxa mid yani markaa dhiiggaasi uu iga socdo ayaan ahaa xaydatan markaysaga waxaan markaa socosho oo kabiiratan markaa weyn oo shadiidatan daran aad buu markaa u socon jiray faataytu nabiya sala allahu alayh wasalama astaftiih rasuulkaan u imi sala allahu alayh wasalam anigoo fatwo weydiinaya yacni su-aasha inuu iga jawaabo sharciga ah doonaaya faqaala inama hiya rakbatun min ashayطaani fataxayadii sittata ayaamin aw sabcatan markaasaa nabigu waxau igu yidhi sala allahu alayh wasalam inamaa hiya rakbatun in kaleba maahe waa haraati min ashayطaani shayطaanka xaggiisa ka xasishay fataxayadii yacni markaa iska xayd oo bimacnaa ku xaydnimo xukmi oo ku caadanimo xukmi dhiiggii caadada inuu yahay ku xukum oo ka soo qaad sittata ayaamin lix maalmood aw sabcatan ama toddoba uma iqtasilii dabeedna maydho fa ida istanqa'ti haddii aad daahir noqoto oo dhiiggaa yani markaa caadadu kaa go'o fasalli arbacatan wacishriina aw alaasatan wacishriina istanqaati waxaa laga tilmaamaya dhiiggii caadadu inuu go'ay waxaad tukataa arbacatan wacishriina afar iyo labaatan aw alaasatan wacishriina ama saddex iyo labaatan tuko saddex iyo labaatan maalmood ama marka afar iyo labaatan maalmood oo habeenadoodii wata ayaa tukanaysaa toddoba habeen ama lix habeenna waxaa laga soo qaadayaa oo maalmahoodii wata inaad markaa caado ku sugan tahay wa suumii soom wa sallii tuko fa ina daaliki yujzi'uki maxaa yeelay fa ina daaliki kaagaasi yujzi'uki waa kaa gudayaa wa kadalika fafcalii kamaa taxiidu nnisaa'u sidaasoo kale samee siday dumarkuba markaysagaa u xaydaan fa idaa qawiyti haddaad kari karto calaa an tu'ahiri duhra duhurka inaad dib dhigto wa tucajilii alcasra duhurka inaad dib dhigto casarkana aad markaa dedejiso haddaad kari karto ay fafcalii samee fafcaliida dambe ayaa markaa yani ku tacalluq uma takhtasilii dabeedna aad maydhato haddaad kari karto calaa an takhtasilii xiina tadhuriina markaad daahir noqoto wa tusalliina aad tukato aad kari karto aلظuhra duhurka iyo wاlcasra casarka jamiican iyo dhammaantood labadaba uma tuakhiriina dabeed markaysaga aad dib dhigto almagriba magribka wa tucajiliina aad hor aad markaysaga dedejiso alcishaa cishaha uma takhtasiliina dabeedna aad maydhato oo watajmaciina aad jamciso bayna salaatayni labada salaadood dhexdooda aad jamciso sidaa haddaad kari karto fafcalii samee wataktasiliina waad maydhanaysaa maca subxi subax alla jidhkiisana waad maydhanaysaa wa tusalliina waad tukanaysaa qaale wuxuu yidhi wa huwa acjabu alamrayni ilaya arrinkaasi waxa uu yahay labada arrin waa ka agtayda yacni markaa looga cajo badan yahay oo bimacnaa waxa weeye agtayda laga jecel yahay yacni nebigaa tilmaamay sala allahu alayh wasalam kaasi inuu yahay yacni markaa acjabu alamrayni ilayhi yacni labada arrinkuu markaysa waxaa markaa weliba door bidayee jecel yahay rawaahu lkhamsatu shanta ayaa soo wariyey ila anasaa'iya nasaa'i marka laga reebo wasaxaxahu tirmidiyu tirmidina waa saxiixiyey waxasanahu lbukhaari bukhaarina waa taxsiiniyey culammada kale xadiiska quwaysay waxaa ka mid ah imaam axmed oo saxiixiyey sida uu tirmidiba ka soo raray ibnu mundir oo xadiiska saxiixiyey baqawi oo isaguna sharxu sunnaha ku taxsiiniyey ibnulcarabi oo isaguna caaridada ku taxsiiniyey shawkaani oo xadiiska isaguna taxsiiniyey albaani oo isaguna xadiiska taxsiiniyey culamada qaarkood xadiiska waa daciifiyeen sababta ay ku daciifiyeenna waxay tahay waxaa ku sugan sanadka nin lahay cabdullahi ibni maxamed ibnu caqiil ninkaas markaa culamada qaarkood dacfi bay ku sheegeen ha yeeshee markaa ninkaa dacfiha lagu sheegee culamo kaloo xadiidkiisa quwaysay ayaa jira cabdullaahi ibnu maxamed ibnu caqiil xumaydi iyo bukhaari iyona waxay yidhahdeen waa xasanulxadiis xadiiskiisu waa xasan oo ninkaasi waa xasanulxadiis saasi laeg dahabina waxa uhi waa xasanulxadiis marka waxa weeye maadaama bukhaari iyo xumaydi ay yidhahdeen waa xasanulxadiis yacni ragga markaysagaa dacfiga ku sheegay yani markaa iyo ragga markaa waxa weye tawsiiqiyeyna lagu kulminayo hadalkaas markaa bukhaari oo markaa waxa weeye ah inuu yahay tawsiiqiisu inaanu qimada sare ahayn xagga ugu sarraysa yacni inaanu ahayna martabatulixtijaajna inaanu ka dhicin xasanulxadiis yahay sidaas iyadaabaa markaysa waxaa macmuul ah oo markaa culammadu ay markaa ku yani markaa istiqraareen yani ikhtilaafkaas dabadeed marka sidaas aawoodee calaa kulli xaal xadiiskani waa xadiis xasana xadiidkan waxa uu tilmaamay inamaa hiya rakdatu min ashayaan rakdatu min ashayaan maxaa laga tilmaamaya culamada qaarkood waxay yidhahdeen sida cawnulmacbuudka iyo tuxfatulaxwadiga iyo tawdiixulaxkaamka intaba ku sugan bimacnaa waxay ka dhigan tahay shaytaan inuu ku haraatiyey maadaama uu caadadaadii ku ilowsiiyey oo wakhtigii aad caadada heli jirtay aad garan weyday shaydaankii waa talbiisin uu kaa talbiisinayo cibaadadaadii uu kaa dhehgelinayo oo inaanad kala garanin uu doonayo marka waxaad ka dhigan tahay ruux shaydaan haraatiye oo kale aad ka dhigan tahay siduu ku ilowsiiyey wakhtigii aad caadada heli jirtay iyo qadarkii maalmood ee aad heli jirtay intaba ha yeeshe sancani wuxuu banneeyey weji kale oo wejigaa markuu sheegay waxa uu markaa banneeyey in markaa la yidhaahdo waharaati shaydaan waxay aqbali kartaa in loo jeedo dhiiggan markaa kaa furmay oo ah markaa xidid markaa waxa weeye dilaacay shaydaan ku haraatiyey kaaga timi oo shaydaankii baa meesha kaa laaday dabeedna markaasaa xididku qarxay markaa dabeedna dhiiggani xididkaasu ka imanaya haraati shaydaan baana sabab u ah marka sidaas yada ah taasna waxa weeye inay ixtimaalkaana aqbali karto ayuu sheegay axaadiistana waynu arki doonaa markaa tilmaamaya waxa weeye waa damu cirqin yani waa dhiig cirqun waa dhiig markaa cirid yani axaadiista qaarkoodna saasay kusoo aroortay oo ay markaa waxa weye axaadiista qaarkooda saxiixa ayaa waxay tilmaamaysaa inuu yahay markaa dhiig yani markaa cirq inuu yahay inamaa daliki cirqun in kalama maha kaasi waa cirqi bimacnaa waxaa looga jeedaa ay damu cirqin waa dhiig xidid weey xidid baa markaysaga waxa markaa qarax sameeyey oo dilaac sameeyey dilaaci baa deedna markaysaga dhiiggii ka soo baxaya ee gabadha mustaxaadada ahi siday culamo badani markaysaga ay doorteen saddex qaybood baa loo qaybinaya saddexda qaybood ee loo qaybinayoona waxay tahay qofkaa dumari inta aan dhiigga dhabar furanka ah ama shubandheerka lagu magacaabaa intaanu ka imanin ka hor haddii wakhti cayiman oo dhiigga caadadu ka yimaado oo aanu kadib dhicin kana hormarin ay jirto cadadkii ay garanayso ay xaydi jirtay inta maalmood ee caadadaasi ka iman jirtayna ay garanayso maalinta ay ka iman jirtay bil kastabana ay garanayso waxay ku camal falaysaa caadadeedii bay ku camal falaysaa oo tusaale ahaan dhiiggu hadduu markaa ka iman jiray tobanka markaa bil kasta tobankeeda maalinta tobnaad ee bishu toban tahay hadduu bil kasta ka iman jiray waxay xisaabinaysaa maalinta markaa bil kastaaba toban tahay oo bisha qamariga ah ee dayaxu maalin kastoo ay markaa toban tahay in caadadii u bilaabantay bay xisaabinaysaa toddoba maalmood hadduu dhiiggaasi socon jiray toddobadii maalmood bay tirsanaysaa toddobadaasi markay dhammaato dhiiggu haba iska socda eh waa maydhanaysaa dabadeedna markaysagaa cibaadadeedii bay tukanaysaa waxay leedahay xukmu daahiraat dumarka daahirka ah bay la xukum tahay dhiiggan markaa soconayaana kaadidoo kale unbuu la mid yahay taasi waa haddii caadadeedii ay garanayso xilligay caadada heli jirtay caado mundabido ah oo aan markaa yacni ikhtilaaf lahayn oo aan ka hormarin kana dibdhicin oo ay jirrabtay oo saddex goor iyo wax ka badan ama saddex goor ama wax ka badan ay jirrabtay haddii dhiiggaasi sidaa uga iman jirtay caadadeedaasay ku camal falaysaa hadday garanayso waa o suurada labaad hadday caadadaa garan weydo waxay culammadu yidhahdeen waxay ku camal falaysaa waxa la yidhahdo tamyiiz tamyiizku waa maxay dhiiggay sifaadka uu leeyahay ku kala saaraysaa oo waxay eegaysaa dhiiggay u fiirsanaysaa dhiiggan ka imanaya waxay garan weyday xilligii caadadu ka iman jirtay iyo inta maalmood ee dhiiggaasi socon jiray waa garan weyday amaba waa mubtadi oo dhiiggu hadday bil uga hor tahay oo hore uma socon jirin oo waxa kulmay dhiigga markaa yacni caadada iyo iyo shubandheerkii baaba kulmay xaalka noocaasa waxa markaa ay samaynaysaa dhiiggay u fiirsanaysaa dhiigga keebaa ka kale ka madow badan keebaa urgaara leh waatii xadiiska aynu kusoo aragnay markaa sifaadkaasay eegaysaa dhiigga sifadiisu ay ka duwan tahay sifaadka dhiigga kale oo amaaraadkii dhiigga caadada leh oo xagga raa'ixada iyo urta ka urduwan dhiigga kale ama xagga midabka ka madow dhiigga kale waxay xisaabinaysaa dhiiggaasi inuu yahay dhiiggii caadada waxay eegaysaa markaa intaa markaa dhiiggaasi uu markaa soconayo dhiiggaasi intuu soconayo ayay eegaysaa markaa dabeedna waxay xisaabinaysaa inta markaa sifada dhiiggaalihi uu joogo caaday xisaabinaysaa marka sifada dhiiggaalihi uu meesha ka baxana inay markaa waxa weeye dhiiggaasi uu go-ay oo mustaxaado ay tahay bay xisaabinaysa xadiiska xamna waxaan ku kordhinayaa culamada kale ee saxiixisay waxaa ka mida nawowi oo isaguna majmuuca marna ku taxsiininaya marna ku tasxiixinaya markaynu ka hadlaynay mustaxaadada baydhagi idhi saddex markaa qaybood ayaa loo qaybinaya oo saddex calaamo ayaa jirta saddexdaa calaamo ay marba mid raacaysa yacni caadadeeda hadday muctaado tahay oo markaysaga caado yacni xadaysan ay leedahay oo xilli go-anna ka timaada xilli go-anna ka go'da hadday garanayso caadadeedaasay raacaysaa oo wakhtigii caadadu ka iman jirtay maalintay ka iman jirtay caadadu waxay isu xisaabinaysaa inay tahay xayd inay qabto oo caado qabto oo dhiiggii caadadu ka yimi bay markaa ula dhaqmaysaa marka markaa ay muddadii ka socon jirtay ay dhammaatana waxa weeye waxay nafteeda u ictibaarinaysaa u tixgelinaysaa inay daahir tahay oo salaaddii iyo cibaadaadka waa tukanaysaa nooca labaad waxa weeye waa noocaan garan caado markaa mundabida aan lahayn amaba waxa weeye caadadeedii ilowday amaba markaa hadda mubtadi'o ay uga hor tahay oo aan caado hore ka iman jirin qoladaasina waxay iyaduna samaynaysaa markaa dhiigga amaaraadkiisa tamyiiz bay isticmaalaysaa caadatu tamyiiz yacni tamyiizka ayay markaa ictimaadaysaa oo ah markaa dhiigga sifadiisa iyo amaaraadkiisa inay wax ku kala socdo oo haddii markaa ay aragto dhiig yacni dhiigga kale ka madow oo urgaara ka leh waxay ictibaarinaysaa in dhiiggaasi markaa uu caado yahay oo dhiiggii xaydka yahay haddii wax amaaraada ay ka weydo haba yaraate eh markaasna waxa weeye xaaladda labaadna way ka intiqaalaysaa oo caadada markaysagaa dad dumarka u qaalibka ah bay ictimaadaysaa suurada saddexaad ee aynaan sheegin maalintii dhaweyd waxa weeye ee wakhtigu inaga dhacay haddii waxa weeye labadaa midnaba aynay jirin oo inay caado yacni wakti cayiman ka timaada wakti cayimanna ka go'da aynay jirin dhiiggu amaaraad uu leeyahay ku kala soocdaana aynay jirin dhiiggu uu isku mid yahay hortiisa iyo dabadiisuba waxay ictimaadaysaa dumarku asaaggeeda ahi sida ay u badan yihiin ee caadadu wakhtiga ay ka timaadee haalibka ay u yihiin marw dumarkii kama timaado caadadu laakiin wakti baa markaysaga dumarkii haalibkoodii waxaa dhici karta in xilli isku dhow ay ka timaado markaa dumarka haalibkooda xilliga ay ka timaado bay waxay u tixgelinaysaa inay markaa caadadii iyadana ay ka timi bay u tixgelinaysaa wakhtiga ay ka go'da dumarka badankoodana markaana waxay u ictibaarinaysaa in dhiiggii caadadu ka go'ay markaa saddexdaa xaaladood oo kala duwan bay markaa waxa weeye ay ictimaadaysaa waana muratab oo haddii caado mucayana oo markaysaga mundabida a leedahay uma leexanayso tamyiiziya wax la mid a caado dumar kalena u leexan mayso haddii tamyiiz ay hayso oo sifaad iyo amaaraad dhiigga markaa uu kaga duwan yahay dhiigaga kale oo xilliyada qaar dhiigga ka imanaya uu ka duwan yahay xagga midabka ama xagga urta dhiigaga kale taasna u leexan mayso caadada markaysagaa dumarka kale haalibka u ah ee waxay ictimaadaysaa tamyiizkaas waxaanay odhanaysaa wakhtigay tamyiizkaasi uu joogo oo amaaraadkaasi ay joogaan dhiiggii xaydku waa joogaa wakhtiga uu go-ana waxay odhanaysaa amaaraadkaasi ay go-aanna dhiiggii xaydku waa go'ay haddii labadaa midnaba la waayo ayaa caadada dumarka u haalibka a la ictimaadayaa ilxaaqa alfardi bilacami alaklab iyadoo oo markaysaga waxaa markaa midhkii ama markaa wixii yaraa la haleeshiinayo wixii markaa haalibkaa la haleeshinayo darteed xadiiska markaa boqol iyo koob iyo afartan وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش عائشة waxaa laga soo wariyay ilaa raalliha ka noqday inay tidhi inay markaa ummu xabiibo oo ina jaxshi ahaatay shakat ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam addama rasuulka ilaahay inay uga soo cabatay addama dhiigga markaysaga inay uga soo cabatay zaynab bay walaalo ahaayeen oo min ummuhaati lmu'miniin ah faqaala wuxuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam umkutii yacni nagow oo sugnow qadra maa kaanat qadarka ay ahaatay qadarka iyo muddada ay ahaatay taxbisuki xaydatuki mid ku xabisaysa oo salaad iyo cibaadaadka markaa kuu diidaysa salaadda kuu diidaysa iyo soomka xaydatuki caadadaadu yacni dhiiggaaga caadadu yacni markaa inta uu ku xabisayo oo salaadda iyo soomka uu kaa xabisayo yacni ku sugnow oo markaa waxa weeye taas markaa yacni naftaada u tixgeli inaad markaa caado qabto uma iqtasilii dabeedna maydho fa kaanat waxay ahayd takhtasilu mid maydhata kulla salaatin ay likulli salaatin salaad kasta way u maydhan jirtay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey nasculkhaafid baa lagu nasbiyey kulla xadiiska boqol iyo laba iyo afartan wa fii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaye bukhaari u sugnaatay waxaa ku sugan watawadaii weysayso likulli salaatin salaad kastana u weysayso wa hiya liabi daawuuda wagayrihi abi daawuud iyo kayrkiiba waa u sugnaatay min wajhin aakhara weji kale ayay uga sugnaatay oo looga soo wariyey xadiidkan ummu xabiiba nebigu sala allahu alayhi wasalam yacni ummu xabiiba iyo xamne iyo waxay ahaayeen markaysa waxaa dumar walaalo ah saddex dumar oo walaalo oo saddexduba markaysa waxaa markaa ay dhabar furan qabeen baa jiray markaas saddexdii bay ka mid ahaayeen xamne iyo markaysaga ummu xabiiba iyo ay ka mid ahaayeen markaa nebigu sala allahu alayh wasalam yacni caadadeedii khaaska ahayd ee iyada u gaarka ahayd ay u baratay dhiigga caadadu inuu ka yimaado muddaduu ka socon jiray iyo wakhtiga uu ka iman jiray wakhtigii yacni markaa inay ictimaado oo ay cuskato oo ay u cuskato markaa garashada dhiigga xaydka la garanayo ay u cuskato sidaas iyadaabaa nebigu u tilmaamay sala allahu calayh wasalam ma odhan dhiigga sifadiisa iyo amaaraadkiisa eh waayo waa xaaladda ugu qaalibanoo caadatuha alkhaasa caadadeeda iyada u gaarka ah ee wakhtiga markaa uu cayimana ka iman jiray wakhtiga cayimana uu ka goyi jiray wax laga horumarinaya amaaraadka ma jiro waa aqwa alcalaamaat calaamaadkeeda ugu xoog badan marka iyada haddii la hayo mid kale loo weecan maayo marka qadarkaasuun adigu markaa ictibaari oo tixgeli inay markaa caadadii joogto sidaas iyada ah ku tixgeli haddii qadarkaasi dhammaado ka maydho dhiigga caadada kan kale haba iska socdo dhiigga caadada ka maydho markaa dabeed waxay ahayd yacni markaa mid maydhata salaad kastaba mid maydhata bay ahayd culamada qaarkood waxay dhahan iyadaa ijtihaad ahaan iyo markaa ficilkeeda ayuunbay ka dhacdo iyadaa iska maydhata ee nebigu ma amrin salaad kasta inay u maydhato ee waxa uu amray salaad kasta inay u weysaysato sida uu riwaayada kale ee bukhaari shiikhu uga daba keenayaana waa caynkaas oo wuxuu tilmaamayaa waxa la amray inay tahay salaad kasta inay u weysaysato inay tahay ee aynay ahayn salaad kasta inay maydhato ha yeeshee markaa mustaxaadada axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa in salaad kasta ay u maydhato ayaa markaa jira oo waxa weeye xadiiskii asmaa eenu soo marray oo ka mid yahay iyo axaadiis kaleba marka ay ka mid yihiin marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alayh wasalam marnaba gabadh mustaxaabo a ma amrin salaad kasta inay u maydhato laakiin waxa weeye amarka noocaasi waa jiraa oo waa soo arooray waa saxay oo waxa uu leeyahay markaysa waxaan markaa axaadiis mutacadid oo kala duwan ayuu ku soo arooray oo xadiiska xamnaa ka mid ah xadiiska asmaa ayaa ka mid ah marka waxa weeye maadaama axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam qaarkeed uu ku asaxay inuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam in la yidhaahdo waxa weeye waxba kama sugna oo waxba kama asixin in nebigu amray inay salaad kasta u maydhataa sax noqon mayso ee sawaabku waa inuu nebigu amray sala allahu alayhi wasalam sidaas iyadaa weeyaan laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa mansuuq xukumkaasi waana sida imaamu shaafici laga soo wariyey inuu yihi xukumka ku saabsan salaad kasta inay gabadha mustaxaadada caad yacni markaa waxa weeye caadada inay ka maydhato mooyaane gabadha mustaxaadada ay inay waxa weeye salaad kasta u maydhato xukumkaasi waa mansuuq buu yidhi oo waa la nasakhay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen amarka soo arooree tilmaamaya salaad kasta inay u maydhato waxaa lagu xambaarayaa sunnanimo ayaa lagu xambaaraya oo linadbi waajibnimo ma aha ayay markaa waxa weye culamada qaarkoodna ku xambaareen in waxa weeye aanu waajib ahayn ayaanu markaysa waxa markaa raajix ah oo waxa weeye aynay waajib ku ahayn salaad kasta inay u maydhataa laakiin naqaaga iyo markaysa waxaan markaa nadiifnimadu fiicnaanta ay u fiican tahay darteed sunnay u tahay inay u maydhato salaad kasta sunnaa lagu xambaaraya inay u weysaysato salaad kastana nebigu waa amray sala allahu alayhi wasalam amarkan isagu waa liliijaab culamada qaarkood waxay yidhaahdeen oo ku awileen wa tawada'i likulli salaatin ay liwaqti kulli salaatin riwaayana saa waa lagu soo wariyey laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni marka arrinkaas waxba kama sugnaa in waxa weeye nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam watawada'i liwaqti kulli salaatin inuu nebigu yidhi yacni warkaasi ma sugna bal ee waa baatil baa imaamu nawowi yacni markaa uu odhanaya marka likulli salaatin waxaa laga tilmaamayaa qofkaas yacni ay dhiiggii markaa waxa weye mustaxaadadu uu markaa ka soconayo inay markaa tahay salaad kastaba inay u weysaysato weyse gaar ah salaadana waxay markaa u weyse qaadanaysaa marka wakhtigeedu soo golo dabadeed oo qabla waqtiha uma weyse qaadanaysaa baa la yidhi waayo dee waxaa suurtoobi karta markaysa waxaan markaa in intaa dhiiggu ka yimaado marka waxa weeye gaba gabadhii markaa mustaxaadada ahayd sidaas weeye ninkii waxa weeye kaadidu ka soconaysayna isaguna waa la mid ninkii kaadidu ka soconaysay isaguna waa la mid oo inaga yidhi xukumka mustaxaadadoo kalu leeyahay man bihi salasu lbawl salas waxaa la yidhaahdaa yani waxa ka imanaya ka soconaya salasu lbawl baa la yidhahda bifatxi illaam ama isaga laftiisa waxaa la odhanaya waa salisu lbawl baa la odhanaya huwa salisu lbawl yani sifa mushabaha bismi alfaacil waxay markaa tahay salisu lbawl weeye bikasri illaam laakiin salas waxa ka imanaya ayaa la yidhahdaa marka watawada'i likulli salaa waxa weeye isagana saas in la-ag bay ugu taallaa sidaas in la-ag ayay isagana yani marka ugu taallaa marka sida qofka dumari ay u gufaynayso isaguna waxa uu samaynayaa yani dakarka ayuu xidhayaa horena waa usoo sheegnaa hore inaa waa usoo sheegnay salaad kasta inuu weysaysanayo xadiisku waa sheegay ha yeeshe culammadu waxay yidhaahdeen hadduu salaadaha jamciyo oo maqrib iyo cishe uu isu keeno ama duhur iyo casar uu isu keeno labada salaadood ee uu jamciyey hal weysuu ku wada tukanayaaba iyaday yidhaahdeenoo masaladaasi waa mustasnan bay culammadu yidhaahdeen waayo sababta ama markaysaga cillada loo yidhi salaad kasta ha u weysaysto waxa weeyaan marka xilligii markaa maadaama uu dheeraanayo labada salaadood u dhexeeya dee intaa waxay markaa haalib ah inay weysadii ka jabaysa ayaa haalib ah marka waxa weeye labadii salaadood sanka isku haya ee markaa uu jamcinayey isagu iyadu waa ka duwanaanayaan bay yidhaha xadiiska xamna waxyaalaha laga qaatay waxaa ka mid ah fataxayadii sittata ayaamin aw sabcatan maadaama la yidhi in markaa culamada qaarkood waxay ka faa'iidaysteen oo kala baxeen haalibka dumarku intay xaydaan inay lix maalmood tahay ama toddoba maalmood inay tahay awduna litakyiir ma aha ee ijtihaad ahaan baa laga tilmaamayaa oo xaaladaada u fiirsa waxa weeye ma kuwa markaa xaydaa tahay lixda maalmood mise kuwa toddobada maalmood xayda ayaa tahay culamada qaarkoodna taxdiid bay ka qaateen laakiin sida raajixa taxdiid ma aha ee waa haalibkii baa looga jeeda waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay xadiidka xamna jamciga markaa mustaxaadada labada salaadood ay jamcinaysa ayuu sheegay jamciga labada salaadood ay jamcinaysaana ma jamci xaqiiqiya mise waa jamci suuriya laba qowl baa ku sugan oo culamadu ay ka yidhaahdeen culamada badankoodu madaahibta saddexdii ay ka mid yihiin marka xanaabilada laga tago afarta madhabood waxa ay ku tageen inuu jamcigan yahay jamci suuriya jamciga suurigana macnihiisu waxa weeye salaada ayaa dib loo dhigaya salaada horaysaa dib loo dhigaya qadar afar ragcadood la tukado salaadii duhur ama markaa qadar saddex ragcadood la tukado salaadii maqrib markay ka harsan tahay baa salaaddii la gelayaa salaaddii marka laga baxana waxaa joogta salaaddii ka dambaysa ama casar ah ama markaa cisho ah sidaas aawadeed baa salaaddii kale la tukanayaa dhinacay isku hayaan labadii salaadood laakiin salaad waliba waktigeeda ay dhacdo midna waxa la tukaday aakhiru waqtiha waqtigeedii ugu dambeeyey midna waxa la tukaday waqtigeedii ugu horreeyey taas iyadaabaa waxaa la yidhahdaa jamci suuriya la yidhahdaa culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen jamcigan inuu xaqiiqi yahay ay ku xambaareen waxayna yidhahdeen xaraj iyo dhibaata ku sugan in la yidhaahdo jamci suuriya ay samaynaysaa dadkuna ma wada awoodi karaan waana nooc madadka ka mida markaa istixaadadu madhabta xanaabiladu waa siday qabto imaam axmed ibnu xambalna uu ku tegay kutubta markaa fiqiga xanaabiladuna ay ku tagtay waana sida markaysaa marka ikhtiyaaru sheikh alislaam ibnu taymiya uu yahay jamcigu inuu xaqiiqi yahay xadiiska boqol iyo saddex iyo afartan oo can ummi caطiyata radia allahu canha ummu caiya waxaa laga wariyey qaalat inay tihi kunaa waxaanu ahay laa nacudu qaar aan ku tirin alkudrata yani wasakda yar yani kudrada waxa weeye qofka dumara markaa caadadu ay ka go'do waxaad mooddo biyo yar oo wasakha oo kale aad mooddo oo aan nadiif ahayn ayaa ka yimaada marka waxa weeye kudrada biyaha yar ee wasakda markaa shabaha ee biyaha markaa uska ga'a shabaha ayaa kudrada la yidhaahdaa kunnaa waxaanu ahay inbay tidhi laa nacudu qaar aan ku tirin alkudrata yacni kudrada biyaha yar ee wasakda ee xaydka dabadii yimaada iyo wasufrata yacni cawliinka yar ee markaa iyaguna yimaado marka dhiigu dhammaado dabadeed qofka dumari daahir noqoto bacda duhri daahirnimo dabadeed shay-an yacni shay xayda markaa qaar aan ku tirin baanu ahayn shay-an waxba kumaanu tirin jirin bimacnaa caado kamaanu soo qaadi jirin bay lee leeyihiin rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa abu daawuudaa soo wariyey walafdu lahu lafdiguna wuxuu u sugnaaday abu daawuud buu u sugnaaday xadiidkan oo saxiixa waxa uu tilmaamayaa inuu mucadiya ay tidhi markaa dumarkii saxaabiyaadka ahaa iyada oo ka warramaysa laba shay caado kumaanu tirin jirin oo maanu xisaabin jirin labadaa shay waxa weeye cawliinka yar ee yimaada marka ay qofka dumara caadadu ka goode ay daahirka noqoto dabadeed cawliinkaa yar kumaanu tirin jirin inay caado tahay oo caadadii ka mid tahay biyaha yar ee wasakda oo kale shabbahana kuwaana inay caado tahay kumaanu tirin jirin marka xadiidkani waxa uu ku qayday bacda duhri daahirnimada dabadeed kudrada iyo sufraduna laba xaal bay leedahay laba wakti weeye mar caadaa la xisaabinayaa marna lama xisaabinayo u fiirsaalkaas kudrada iyo sufrada laba wakti bay timaadaa labadaa wakti mar caadaa la xisaabiyaa marna lama xisaabiyo marka caadada la xisaabiyaa waxa weeye qofka dumari inta aynay arag waxay ku daahir noqonayso oo daahirnimadeeda ku xaqiiqsanaysay waa alqasata albaydaa oo waxa weeye caaisha waxay tidhi laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa yacni ha degdegina ilaa aa ka arkaysaan yacni waxa weeye markaa biyihii yaraaya caddaa ilaa aa ka arkaysaan ee markaa caadadu dhammaato dabadeed soo bixi jiray qase waxaa loo yidhi bimacnaa waxa weye tatbacu lxayd xaydka dabadii bay yimaadaan waana amaarada ay ku garanayso qofka dumar inay daahir noqoto ay ku garanayso waa biyo yaroo abyad ah wey oo cad marka biyaha yaree raximku soo tuurayo ee cadee abyadka ah marka ay ka timaado dabadeed qasadaasaa waxaa la xisaabiyaa in daahirnimadii ay caddaysay kudrada ka horraysa haddaba biyaha yare ee cadee raximku soo tuurayo kudrada iyo sufrada ka horraysa caadaa la xisaabinayaa inay inay ka mid tahay biyaha yar ee cad yacni kudrada iyo sufrada ka dambaysana inaynay caado ahayn ayaa la xisaabinaya marka labada xilli baa loo kala qaadaya bacda duhri waxaa looga jeedaa bacda alqasati albaydaa bimacnaa waxa weeye markii biyaha yaree cadi yimaadeen dabadeed yacni wax markaa caado ah laguma tirin jirin sidaas iyadaabay tilmaamaysa marka sidaas aawadeed tafsiilkaas baa ku sugan xadiidkanna xuja weeyo siduu xujada u yahay waxay tahay umu cadiya dumarkii saxaabiyaadkaabay ka warrantay inay sidaas ahaayeen oo aynay caado xisaabin jirin markay daahir noqdaanee biyaha cad arkaan dabadeed inaynay wax markaa xayda aynay xisaabin jirin kudrada iyo sufrada ee daahirnimadiina ay ku ictibaarin jireen arrinkaasina wakhtigii nebiga dhicitaanka uu dhacayo waxa uu leeyahay markaa taqriir xukmiya buu leeyahay oo inuu nebigu taqriiriyey oo markaa uu sugay oo aanu inkirin aawadeed buu xujo u noqonayaa markaa sidaas aawadeed xuja weeyaano xukmu rafci ayaa marka arrinkani leeyahay oo waxay ka dhigan tahay nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu yidhi yacni marka caado ma aha kudrada iyo sufrada daahirnimo dabadeed la arkaa sidaasay ka dhigan tahay marka xukmu rafci bay leedahay xujo sidaas iyadaa bay u tahay culammada qaarkoodoo yidhi waxa weeye kudrada iyo sufrada dhammaantood waxa weeye markaa dhammaantood xayd ma aha sidaas iyadaa yidhi waa jiraan oo yidhi dhiigga xaydku sidiisaba waa aswad yacni oo waa innaga xadiiskii ku soo aragnay caaisha inna dama alxaydi damun aswadu yucrafu waa dhiig madow wax alla wixii dhiig madow aan ahayni caadaba ma aha bay yidhahdeen sidaas aawadeed kudrada iyo sufradu wakhtigay doontaba ha timaaddo haddii dhiiggii madoobaan la waayey qofkaa dumari daahir weeyaan bay yidhaahdeen waana inay maydhataa waana inay tukataa laakiin qowlkaa waa laga raajaxsan yahay waxaana markaa waxa weeye qaydka lagu qayday kunnaa laa nacudu alkudrata waasufrata bacda aduhri shay-an taqyiidka bacda duhri waxay faa'iidaynaysaayoo laga fahmayaa qabla duhri inay xayd ku tirin jireen baa laga fahmaya mafhuum mukhaalafaha laga qaadanaya waxa weeye bacda duhri baa la yidhi qabla duhri hadday too daahirnimada ka horrayso in kudradiyo sufrada xayd la xisaabin jiray xadiiska laftiisaa laga daliishaday xadiiska caaisha ee saxiixa ana waxa uu tilmaamayaa dumarkii inay u soo diri jireen yacni waxa weeye cudbi yar ama wax yaroo markaysaga waxaan markaa ay soo yacni markaa ku soo qaadeen biyo yar ay ku soo qaadeen a oo biyo yari saaran yihiin ayay markaa cid u soo dhiibi jireen oo odhan jireen bal hadda waxaad ka soo warrantaa caaishaay waxaasi xayd ma yihiin mise ma aha markaase caaisha waxay ku odhan jirtay laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa ha degdegina dumar yahow oo maydhashaha ku degdegina aa xayd ka maydhanaysaan ilaa biyihii yaraaya caddaa ilaa aa ka arkaysaan ha ku degdegina maydhashada markaa qofka dumar haddii dhiiggii caadadu ka go'o oo markuu ka go'o dabadeed ay markaa waxa weeye dhiigna weydo biyihii yaraaya caddaana weydo way baxnaaninaysaa ilaa inta biyaha yaree cadi imanayaan oo intaa tukan mayso yacni xaydkiina ka maydhan mayse waxay nafteeda u ictibaarinaysaa inay weli caadadii ku sugan tahay sidaasay u tixgelinaysaa sidaasaa raajixa amaa sadiiqa xasan khan iyo markaa kayrkiis siday yidhaahdeen oo asarka markaa caaisha ay yidhahdeen xuja kuma sugnaa waxaana laga qaadanayaa waxa weeye dhiigga markaa madow oo keliyabaa xayd ah waa qowl markaa daciifa ha ku kadsoomin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk